فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha muxaram sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toddoba-iyo afartan xubnood oo dowladda federaalka dhimasho iyo dhaawac uga noqday dagaalu maanta ay mar kale ka dhacay duleedka magaalada muqukori ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan magacyada kuwii halkaasi lagu dilay qaarkood oo ay saraakiil ku jiraan ayaad maqli doontaan hogaamiyihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle oo sheegay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku hareeraysan yihiin goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe waxaad maqli doontaan isagoo ka waramaya istaraatiijiyadda qaldan ee haysata ciidankooda iyo xaaladda adag oo ay ku sugan yihiin barnaamijka dhowxa waraysyada caawa sidoo kale waxaad ku maqli doontaan muqadamada taxanaha haliyeyadii beder dhowxa waraysyada inta u socda sidoo kale qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah beeraha ku yaala deegaanada hoostaga magaalada kuuyabarow ee shabeellaha hoose oo ku jira xaalad aad u wanaagsan dalagyo caynkey ah ay dhowaan dadku ka filan karaan warbixin ayaan idinkaga haynaa beelaha mudullood iyo dabarre oo diya ku kala qaatay munaasabad ka dhacday magaalada jamaame waxaad maqli doontaan kelimaadkii halkaasi laga jeediyey qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaad caawa barnaamijka uga baga doontaan waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal dhanka iyo miilaadiyada waxa ay caawa ku beegan tahay shanta bisha toddobaad amaba juulaaya ee labada kun shan iyo labaatanka waa habeennimo axad ay soo galayso aynu ku bilowno qodobka ugu horeeyay ee caawa barnaamijka waxaa faahfaahino dheeraada laga helaya dagaalo maanta iyo dhowr jeer lagu jibiyey ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka magaalada muqkori ee wilaayada hiiraan waxaa la xaqiijiyey dhimashada sideed iyo toban ka mid a ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo labiyo toban ka mid ay meedadkooda ay kaga carareen goobta dagaalka waxaa intaa dheer oo dagaalkaasi ku dhaawacmay soddon kale oo ka mid a ciidanka dowladda federaalka waxaana la helay magacyada qaar ka mid a kuwii halkaasi lagu laayay waxaa ka mid a muumin nuurshe maxamed cabdulle aadan ibraahim fidig oo ku magac dheer ilbir xasan abikar aadan xasan taakaay isagana waa sargaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka halkaasi ayaa lagu dilay cabdulaahi muumin axmed muumin cilmi iidow cabdi xuseen axmed shariif cali yuusuf barow kuwaasi waxa ay qayb ka ahaayeen meedadkii maanta ay ciidanka dowladda federaalka ay uga carareen dagaaladii ka dhacay duleedka muqokori waxaa sidoo kale ka mid a kuwii ku dhaawacmay dagaalkaas daahir xuseen maalin oo ah sargaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka iyo sidoo kale shiikh doon maxamed xundubey
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa hogaamiyihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku hareeraysan yihiin goobaha ay kaga sugan yihiin shabeellaha dhexe cali cabdulaahi cusuble oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay sii kordhayso awoodda xarakada shabaabul mujaahidiin islamarkaana ay isku fiidisay dhul ballaaran oo ka tirsan shabeellaha dhexe mar wax laga weydiiyey sababta ka dambeysay jabka isdabajoogga ah iyo firxadka ay sameynayaan ciidanka dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay in taasi ay ugu wacan tahay dowladda federaalka oo aan haysan ciidan awood u leh inay ka hortagaan xarakada shabaabul mujaahidiin askarteeda arrinta ugu welwelka badan ee haysta ayaa waxa uu ku tilmaamay in aan la ogeyn xilliga weerarada ay geysanayaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab taasna ay qayb ka tahay waxyaabaha keenay in ciidankoodu had iyo jeer ay ka firxadaan furimaha dagaalka waxa waaye arrimaha kasoo bixitaanka marka xaqiiqda laga hadlo oo kaftanka laga yimaado waxa waaye dhulka markii meelo kala duwan dhulka hadduu isu furan yahay yani ciidamo oo isdifaacayana aysan jirin waxa waaye meel walba waa furan waaye shabeellaha dhexe degmada doonta soo qabo waa furan waaye sababtoo ah afarta qablo jexo ayay ka jiraan nimankii shabaabka ah marka intay kasoo geli doonaan maba lahubaba yani ma cadda dee awood uma laha inay intaasoo cidil dad issoo aruursaday oo hub iyo taangiye wata ee dagaalamaya taangiyayaan dhihina waxuu ahaa gaadiid wata ee dagaalamaya yani gooray soo gelayaan iyo qaabay kusoo gelayaan iyo ma cadda waxaa marka yani mar walba shabaabkuna waa kaa daba shaqaynaya ha ma ku dhaafayaan oo gacmaha isma saaranayaan kaasi wuxuu ahaa cali cabdulaahi cosoble madaxweynihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle oo ku cataabay in aysan ciidankooda ka warqabin xiliyada weerar dheelmadka ay kala kulmayaan ciidanka shabaabulmujaahidiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامن waa hagaag barnaamijka dhuuxo waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla marayna waxaa idinku soo maqaan muqadamada taxanihii haliyeyadii beder balse aynu ka hormarino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise
aad baad u mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka in ka badan labaatan qof ayaa ku naf waayey daadad xooggan oo maanta ku dhuftay dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in gelinkii dhexe ee maanta ay daadad xooggan iyo fatahaado ka dhashay rabab mihiigaan ah ay ku dhufteen gobolka texas ee dalka maraykanka sawiro ay warbaahinta soo bandhigtay ayaa lagu arkayey daadad xooggan oo jibinaya buundooyin iyo biyo xowli ku socda oo qulqulaya waddooyinka waaweyn iyo goobaha bannaan ee magaalooyinkaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhankiisa daadadkan maanta ku dhuftay qaar badan oo ka mid ah gobollada maraykanka ku tilmaamay wax laga naxo iyo dhacda la yaab leh xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay dhowr gobol oo ku yaala dalka maraykanka kadib markii qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay ka go'een waddooyinka iyo khadadka telefoonka sababo ku aadan daadadka xooggan ee ku dhuftay inta la xaqiijiyey ilaa iyo iminka waa dhimashada afar iyo labaatan qof oo ku dhintay fatahaadaha ku dhuftay gobolka texas ee dalka maraykanka warbaahinta ameerikaanka ayaana tebinaysa in ilaa iyo hadda ay jiraan shan iyo labaatan qof oo weli ay baadigoobayaan kooxaha gurmadka deg deg ah oo aanan geeri iyo nolol toona lagu haynin geeska kale tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo culus oo ay yuhuudda ka fulisay koonfurta lubnaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gumaystaha yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo ka geystay koonfurta lubnaan kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee dalkaas diyaaradaha yuhuudda ayaana ilaa iyo afar duqayn oo dhanka cirka ah la beegsaday laba baabuur oo marayay degmada bintujubayl iyo guri ku yaala degmada xasbiya ee koonfurta lubnaan wadarta guud ee dadka ku dhintay duqaymahaas ayaana lagu sheegay hal qof halka ay ku dhaawacmeen shan kale kuwaas oo laba ka mid ah dhaawacooda uu yahay mid halis ah sida ay warbaahinta u sheegeen ila wareedyo xogogaal ah yuhuudda ayaa maalmo markii ay joogto duqaymo gaadmo ah ka fulisa koonfurta dalka lubnaan iyadoo sheegtay inay ku dishay xubno ka tirsan ururka shiicada ah ee iskugu yeero xisbullah balse duqaymahaas ayaa inta badan waxaa wax ku noqda dad rayd ah ugu dambayn dad hor leh ayaa maanta ku shahiiday duqaymo ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka wadaan jiida khaza wararka gelinkii dambe ee maanta ka imaanayey xeendaabka go'doonsan ayaa ku warramaya in ka badan lixdan iyo afar qof oo ku shahiiday duqaymaha diyaaradaha yuhuudda duqaymahan ayaa si gooni ah u beegsaday mandiqadaha kale ah albariij iyo mandiqada almuwaasi ee ku taala galbeedka khanyunis iyo xaafadda al-sheikh ridwaan oo iyadana dhacda galbeedka magaalada khaza dhanka kale ciidamada yuhuudda ayaa maanta loogu dilay laba askari halka looga dhaawacay laba kale howlgal ay maanta kooxaha muqaawamada ka fuliyeen khaza sida uu ka marakacay wasiirka dagaalka ee maamulka yuhuudda wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay dhegaystayaal
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامن waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan ayaad dhegaystayaal maqlaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiis hore ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan muqadamada taxane aan ugu magacdarnay haliyeyadii beder sheikh cabdulilaah abuu khaalid ayaa waxa uu kaga waramayaa siirada iyo mawaaqifta tarbawiga ah ee saxaabiyiintii badariyiinta ahaa ee ka qayb galay macrikadii yowmulfurqaan waxaana habeen walba insha allah aad xubintan ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada caawa ku soo dhowaada muqadamadeeda والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
يوم هو الفرقان يذكره القرآن كان المراد قافلة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة وليس حربا كاملة فصارت المشورة في ساعة الخطورة والمسلمون احتشدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا بقلة توحدوا وهم ثلاثمائة زدهم ببعض ثلتي وكلهم شداد والفارس المقداد والفارس المقداد والفارس المقداد بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين معركة البدر سida loo yahay qof kastoo muslim uu ogyahay maalin waxay ahayd ilaahay xaqa iyo baadilka uu kala saaray bay ahayd maalin muslimiinta aada ugu weyn weeye maalintaasu wuxuu maalinta ilahay qur-aanka ku sheegay inay muslimiinta ilahay uu guusha siiyey iyagoo yar oo tamar yar ilahay wuxuu inoogu sheegay inuu malaa'ig uu maaragtay ku kaalmeeyey dadkii beder ka dagaalamayay marka maalintaas maalin aada u weyn bay ahayd yom beder marka waxaa weeye ilaahay xaqa iyo baadilka ayuu kala saaray ilaahay muslimiinta ayuu u gargaaray oo shanigooda iyo iyo liwaagoodii kor u qaaday iyadoo muslimiinta uu hogaaminayo khayru khalqillaah wa sayidu waladi aadam maxamed rasuulullahi sal lla ly salam ilaahay maalinta wuxuu duleeyey shirkiga iyo ahligiisii uu duleeyey maalintan waa maalin raad weyn ku reebaysa iskaxda iyo maaragtay garaadka dadka muslimiinta ah waa maalin mudan in looga sheekeeyo dayarta soo socota say taariikhdooda u waarto maarata maalintaas ilaahay baaba waariyey oo qur-aankiisna ku sheegay maarata in looga sheekeeyo maarata maalintaasu qiimaha ku leedahay muslimiinta dadka loo sheego waa arrin muhiim ah maalintaa marka iyada ah sida caadiga madaariska caadiga laga hadlayo dadka loo dhigay ilmaha waxaa la yidhahdaa beder waxay dhacday sanadkii labaad bishii ramadaan toddobiyo tobankeedii wax yaroo ka kooban baa loo sheegaa waxaa ku dagaalamay mushrikiintii quraysh iyo muslimiinta ku dagaalamay tirada muslimiintu waxay ahayd saddex boqol iyo dhowr iyo toban tirada gaaladuna kun bay ahayd ku dhoweyd waxaa loo sheegay yaa guuleysta baa isweydiiyaan markaas waxay yidhahdaan muslimiinta guusha raacday inaha ka badanba looma dhigi jirin markaan madaarisa macallin ardada wuxuu dhigi jirnay laakiin maanta waxaan rabnaa inaan dadka maaragtay iyaga ah iyo maalintaas intaas arrinteeda kuma maalinta ay dhacday iyo ciddii dagaalantay iyo ciddii guusha raacday keliya kuma eke maalintaas inay muslimiinta maalin ku weyn ay tahay ayaynu maaragtay ka hadlayna insha allahu tacaala marka maalintaas waa maalin ilaahay qiimaha siiyey sidaasna uu weyn muslimiintana maaragtay dowrkaa weyn ku leh maalintaasu waa maalintii koox yar oo muslimiin ah ay ilaahay guusha ka siiyey koox aada u xoog badan oo kibirsan oo maaragtay isu haystay inaan wax ka horaman kalaa jirin baa ilaahay idankiisa afka dhulka loo daray oo laga reeyey oo liwaagoodii maalintaa kadib aanba ayaan itaal dambaba nimankaas ayaan maarata yeelan dagaalkii u horreeyey iyo kulankii u horreeyey muslimiinta gaalays gala oo weyn buu ahaa ilaahay muslimiinta waa cizeeyey xataa ninka ka qaybgala saxaabada kale aad kor buu eegi jireen oo bedri baa ninkan waa bedri baa la odhan jiray saas maalintaas marka u weyn tahay waa maalin muslimiinta maarata taariikhda aada ugu weyn oo maaha keliya in la sheego maalinta ay dhacday iyo ciddii ku dagaalantay iyo ciddii hogaaminaysay iyo guusha iyo raacday intaa lagu soo koobi maaye waa maalin mudan maaragtay in laga sheekeeyo fadliga muslimiinta kuleeda inuu taar inay mararka faasila ay ahayd lagu kala baxay maalinta ilaahay maaragtay dowladdii yareed curdinka ahayd ee madiine ku noolayd ama ka dhisantay ilaahay guusha ku siiyey nebigu muxuu saxaabada u sheegay oo ilaahay ka baryay wuxuu yidhi ilaahay maanta haddii kooxda ayar laga guuleysto dhulka mar dambe lagugu caabudi maayo marka maalinta insaankaa leeyahayd insaankaa leeyahayd ilaahay guusha nimankaas siiyey malaa'igna ka qayb gashana qur-aankay ku caddahay maalintu waa maalin saa u weyn waa maalin maaragtay qof kasta oo muslima oo tahay inuu maaragtay uu daraaseeyo uu barto oo wax badan ka ogaado ay u baahan tahay maaha inay maaragtay un dagaal dagaalada ka mid oo iska dhaca inay tahay waa dagaal iyo dhacdo aada u weyn aada u weyn oo ilaahay weyneeyey ilaahay sharfay dadkii ka qayb galana iyagana ilaahay dadku ku karaameeyey macrakada ama dagaalkaasna muslimiinta xaggooda boos weyn kule kuwooda dhintaa xataa uu yahay ee firdaws alaclaa insha allah taala uu maaragtay ku dambeynayo sida baa nebigu inoo sheegay wiilkii yaraa oo weliba dadka biyaha dhaamin yahan isagoo dagaalkii aan ku jirin wiilka xaaritha la odhanayay markii hooyadii weydiisay nebigu allo wiilkayga xagguu jiraa wuxuu yidhi firdows ulaclaa buu jiraa waa kii aan dagaalamin ka waran ee ragga biyaha u dhaaminaya ku dagaalamana insha allahu tacaala booska ayaa ka sarreeya insha alla ilahay agtiisa ku leeyihiin marka maalintaas maalin yar maaha maalintaa marka haddaynu ku soo koobno makaanka islaamka ku leedahay iyo sida maaragtay ilaahay qur-aankiisa ugu hadlay iyo sida nebigu nebigu axaadiis badan inoogu sheegay maalintaas waxaa weeye rag baa ka qayb galay oo dagaalamay oo ilaahay ku sharfay oo ku manaystay inay guushaas qayb ka noqdaan oo ka noqdaan dad noqdaan dad muslimiinta kale ka soocan oo saxaabada kale xataa ay kor u eegaan oo magac weyn xagga ilaahay ku leeyahay nimanka halyeeyada ah abdaalulbeder baa ku magacaaban waxaan leenahay halyeeye- halyeeyadii beder baan leenahay raggii halyeeyadaha ee jo- ee soomajeesayaashaha ee beder ka qayb galay waa rag safxad maaragtay dahaba taariikhdu ay ku qortay raggaasna insha allahu tacaala haddaynu muqadamada marka ka dhammaanay aynu iyagana insha allah mid mid uga hadli doonaa biidnillahi tacaala saasaynu uga hadli doonaa marka beder maxaynu uga hadlaynaa beder waxaynu uga hadlaynaa lianna waa maalinta aan sheegnay qiimaheeda aan sheegnay waxaynu uga hadlaynaa maalintaas waa maalin ilaahay xaqay maaragtay uu kormariyey ee, shirkigiina hoos u dhigay oo duleeyo weeye waxaan beder uga hadlaynaa waa maalin muslimiintu ay farxeen oo guul weyn usoo hoyatay musli- ee, gaaladuna ay jabeen oo murugo iyo usoo hoyday iyo jab usoo hoyday maalintaas markaa maalin laga hadlo mudan bay ahayd waana insha allah muqadamadaas yar baynu kaga ekaysanaynaa dagaalkuna markii hore ku talagalba ma ahayn saxaabadu waxay nebigu waxay u baxeen inay xoolahoodii maka lagaga dhacay waa tii xoolahoodii maka lagaga reebay iyagoo faramare ay kasoo baxeen xoolahoodii lagala hadhay marka safarkii ama kaafiladii quraysh ee shaam ka imanaysay safarkii abu sufyaan uu hogaaminayey ayaa maqleen inay soo socoto markaas inay ghanimaystaan oo bedelkii maarata xoolahoodii lagala hadhay maaragtay bedelkoodii xoolaha helaan ku argutaan bay ahayd laakiin ilaahay wax kaluu doonay ilaahay wuxuu doonay maaragtay inuu xaqa muujiyo oo arrintan maaragtay ay saa u dhacdo sidaa darteed baa ilaahay maaragtay dagaalkaas uu iyagoon ku talagalahayn ayuu ilaahay maaragtay u qoray inay galaan oo ilaahay maaragtay qadarkiisa ku dhacay muqadimadan hadda yara kooban aan soo sheegnay waxay hordhac u tahay silsilada insha allah aan bilaabi doonno oo ka hadli doonta insha allah abtaashii ama halyeeyadii beder ka qayb galay oo insha allah taariikhdooda aan iyo maaragtay siirooda mid mid isu dul taagi doono hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin قبل خوض المعركة حرض جمعا أدركه ثم التقى الجمعان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان كفر مع الإيمان ملائك تنزلوا ومشركون زلزلوا ومشركون زلزلوا سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة سعد زبير حمزة أبلوا بلاء العزة وسبسل الصحابة في وقفة مهابة فقتلوا سبعين وأسروا سبعين فقتلوا سبعين وأسروا سبعين بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا بعون رب انتصروا على الذين كفروا على الذين كفروا بعون رب انتصروا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag beeraha ku yaala deegaanada hoostaga magaalada kuuya barrow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxay ku jiraan xaalad aad u wanaagsan haddaba dhowaan maxay filan karaan dadkii beerahaasi tacbaday dalagyo caynkee ah ayayse goosan karaan dhowaan waxaa beerahaasi booqasho ku tagay waryaheena mubaarak warbixintan ayuuna inooga diyaariyey أمطري حبا وطهرا يا سما واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا waxaan xilli barqaha ka dhaqaaqnay xarunta warbaahinta islaamiga alfurqaan magaalada kunyiburo ee gobolka shabeellaha hoose ujeedkeennan waxa uu ahaa inaan wax ka ogaano tacabka beeraha xilliga xagaaga waxaan u ruqaansaday dhanka iyo tuulooyinka ku xeeran deegaanka kunyiburow anigoon ku safrayey mootada nuuca labalugaaleyda ah waxaan socdaba waxaan tegay tuuladii aqtoole oo kunyiburo u jirta afar iyo toban kilomitir sida uu u sheegay mid ka mid a dadka deegaanka safarkaygu waxa u daarnaa inaan u kurgolno beeraha ku yaalla deegaankan si aan dhegaystayaasheen ugu soo gudbino warbixin la xiriirta beeraha ku yaallay aqtoole ee xilliga xagaaga waxa ay tacbaan dadka degan tuuladii aqtoole أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا markii aan tagay tuuladii aqtoole isxog waraysi dheer kadib waxaan aaday beeraha ku yaalla tuuladan intaan ku dhex socday beeraha waxay indhahaygu qabanayaan dhul dooga oo aad u qurux badan isla markaana indhaha u roon waxyaabaha indhahaygu qabanayaan ayaa ka mid ah dalagyo kala duwan oo ku yaalla beeraha kuwaasoo ay ka mid yihiin geleyda sisinta looska liinta bocorka waxaan socdaba waxaan tegay mid ka mid ah beeraha ku yaalla tuuladii aktoolle halkaasna waxaa igu soo dhoweeyey xaaji cali xasan oo ka mid ah beeralaydii tuuladan wada sheekaysi isxogoraysi kadib xaaji ayaa igu warramay xilligan waxa ay tacbaanaya dalagyada ku yaalla beertiisa waxaan la yeeshay wareysigan waxa uu dhacay sida tan dhegeystayaal waxaan ku suganahay dowladka deegaanka kunyiburoga gobolka shabeellaha hoose halkaas aan ku booqanay qaar ka mid ah dadka beeraleyda ku nool halkaasi inagoona ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin iyo xilligan waxay tacbanayaan waxaan halkaasi kula kulannay mid ka mid ah beeraleyda ku nool tuulada lagu magacaabo yaaktool oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga deegaanka kunyiburow ugu horeen kusoo dhow warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya magacayga xaaji cali xasan gaale oo degan tuulada yaaqtoolo waa gartay yaaqtool halkay ku taallaa yaaqtoolo waxay ku taallaa dhankan fuudhow waxaa ka jirtaa dhankan tukut kunyibarow meeqa kilomitr u jirtaa kooyinbarow afar iyo toban oo kale way ada tuuladan maxay caan ku tahay marka hore tuuladan waxaa waaye waxaa degan dad oo ah oo beeraley ah oo noloshooda ku tiirsan beer qodato tuuladan tacabkeeda inta badan muxuu yahay inta badan tuuladan beer waxaa lagu tabcaa xilliga gugi waxaan tabcannaa nyaanyada geleyda sisinta digirta ilaa iyo intii kale iqaraha intii mara intaasna waa waa lagu tabcaa xilliga deertanan waxaa lagu tabcaa sisin moordi digir loos intaasaa lagu tabaa xilliga deertana waa gartay tacabkaasi markaad tacabtaan halkee u ibgeysaan magaan aan tacabno annaga waxaan u geynaa sida geleyda nyaanyada looska waxaan u iibgeynaa ama sisinta kuunyo baroow haddeertaan waxaan joognaa beertaada bal ka waran adi ahaantaada maxaa tacabataa anna ahaantayda anagoo ah xaaji cali xasan gaale oo beertayda haddaad igu waraysan weysid beerta waxaa ku joogtaa geleey waxaa kale ku jooga loos waxaa kale ku jooga digir waxaa kale ku jooga bocor waxaa kale ku jooga sisin waxaa kale ku jooga liindhanaan marka beerta tacabkeeda intaas waaye marka intii tabar loo hel kal mar beerta intaas waaye beertaada waxaad sheegtay in intaasoo ay tacab ay ku yaalaan bal ka waran beertaadu meeqa egtar waaye beertayda waxay tahay egtar ahaan lix egtar waaye darab ahaan magii loo baxo waxaa waaye sagaal ilaa sagaal siddeed iyo toban darab waaye hadda sanadkan gugaan ooskiya bate aaran maasha allah aaran fiican ayaa macnaha noo dhacay marka waxaa tabar aa u helay inaa sagaal darab oo anna intaas badar aan saaro ayaa macnahaas liinta horteeda waa ku joogtay liinta xilli horeaa la suray haddaba liinta waa dhali haysa miraheeda koonya ayaa la geeyaa marka waxaa waaye beerta sagaalaa ka tabcan sagaal kaleedna waa iga barsi waa gartay roobka hadda da'ayay barwaaqada ilaahi subxaana watacaala nagu galaystay siday kaga faa'idaysatay adi ahaantaada maasha allah maasha allah maasha roobka waxaan uga faa'iidaystay badaraa noo joogo oo fiican oo waraabsan liintiia noo dhaloysa adaab indhahaada sadar muugan su-aalka dhan adaab indhahaada ujeedda bocorka magaciisus nyaanyada magaciisus wax allaala wixii haddana hadda sidan aad waraysanayso hadda abuuraan wadaa marka abuur kale haddana aa ku dul wadaa marka alxamdulilah ilaahay maxaddaas asaa iska leh sidaad ka dhawaajidaba beerta waxaa ku yaalla dalagyo kala duwan kuwaasoo dadka soomaaliyeed aad u isticmaala intooda badan hadda markaan fiirino geliydoo kale waan arkayey way baalgiirtay ama baalgiir waaye bal ka waran geleydaasi meeqay kusoo goodaa ayad ahaanteeda geleyda maasha allah geleyda waa saddex bilood saddex bilooday kusoo go'daa migaan hadda waa xabuuq liintanan waxaa waaye iyadana sidaado kale iyana waxaa waaye liinta roobley waaye waraab ma haysato xilliga macnaha aaranka dhaco ayana waa dhashaa xillinka xilliga kale oo abaarta jirta iyadan waa abaarsataa cilada kaleeda oo liinta iga haysata waxaa waaye deertii magay aad ay u rarto xilliga ragaalka ku dul dhashanan waxaa waaye miraha waa daadanaysaa marka biyaha oo anaga markastoo aan liinta ku maaweelin waxaa waaye webiga biyo ma leh eelan meeshan ima dhow eel abdullo ayaa macnaha ayaa foosta foosta biyo uga keensadaa jilaalkii liinta waxaas ayaa macnaha ku maaweelayaa marka murugo badan adan macnahan waa igu haysataa geelna waa igu dhibaa liinta marka ada jilaalkii waa soo taagnaa waay laakiin xilligaana waa xilliga ugu fiican waay hadda roobka aan feerayna barwaaqadeeda waa rayreen waay hadda aaday u fiican tahay xilligan sidoo kale tacabkaada waxaa ka mid ah looska looska goorma la tacbaa qaab noocee loo tacbaa goormuu soo go'aa maasha allah looyska waxa waaye aniga hore aqoon fiican uma aan lahaan jirin marka mar dhow umbaa tacabkiisa aan bilaaway marka intaan tacabkiisa aan bilaaway looyska waxaan aan ku arkay waxa waaye xilliga deerta ayaa u fiican guga waxa waaye asoo oo aad ku tabcan ayaa macnaha cirka caaran ku dulkeena kolkuu cirka caaran ku dulkeeno waxaan noqonayaa magaasay waa dhalana adoo weli aan siibin ayuu dhalanaa marka tacabkiisu fiican sidaan aan u arka deerta waaye marka anaga loos ma tabci jiran hadda la bilow aan ahay laakiin intii aan harbiyo aan gala inta saasa aan ku arkay marka looska looska aad ujeedid tacabkiisa saas waaye hadda la bilow aan ahay waaye haddii oo gugi geleyd aad la tacabtid geleyda intaan la shafan cirka waxa waaye haqaayu keenaa haqaayas magaa keena looska waxa abuurkii ku dhalanaa marka waxaa dan kugu qasbaysa inaad siibtid tacabkiisoo fiican oo suugna kuu tagaaya waa deerti waa gartay tacabka beeraha meeqa sanad ku jirta hadi ahaantaada marka la yidhaahdo xaji oo intaan beeraha aan tab'aya soo maa aniga intaan aan qaangaaray la dhaxdaan beeraleyla waay hor shaqo kale ma gelin maxaad caqabad dad kala kulantaa tacabka beeraha abaar hadday tahay waa abaar aaran hadday tahayna waa aaran laakiin dhanka liinta ayaa waxaa dhib e iga haysta deerti magay rarta ayadoo saas u raran ayaa waxaa imaana ragaal ragaal markuu imaadanan waa waa daadanaysaa marka webi hadda biyo oo ku jiro ma jiro ceel had ii dhowna ma jiro marka haddii webiga dhexdiisa hoogaha oo manaha god uu ahaan lahaynan magaase waa laga yaabaa inaa manaha biyaha gale inaan ku waraabiyo ama haddii motoor haddii motoor yarar haddaan u heli lahay maasha allah ay ahaan laheed amise hataa sakeel sakeel baan ku waraabiya webigayaa waxaa noqday araa duugtay webigii araa duugta biyihii nooma istaagaay roobka hadduu do biyi waa iska socdaa waa socdaa marka waxaa haddii macnaha la heli kara inay webigii hoos macnaha naloo qodo oo hogo si biyaha hareedda nooga nooga fadhiisata waa jeclaan lahay haddii la helaya marka هذه الأرواح مذ أن ظللت أرضنا بالغيث عادت للصفا xaaji beertiis kadib waxaanu tagnay beer kale oo uu leeyahay macalin maxamed cali isaaq oo nin oday ah islamarkaana xilligan uu tegayay ku sugnaa beertiisa intaan ku dhex socday beertiisu waxaan arkayay khudaar kala duwan sida kabsar koosto basbaas basal iyo geedka lagu magacaabo bayturaaf intaasna waxaa sii dheeraa babay geley iyo sisin macalin maxamed ayaa ii sheekay xilliga uu tacabka bilaabay weli waxaan ku sugannahay tuulada yaaqtoole oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga ee deegaanka kunyibir oo gobolka shabeellaha hoose waxaana kula kulannay qofka labaad ee beerriley ah marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya bismillaah anoo magacay maalin maxamed cali isaaq deegaanka kuunyo barow gaar ahaan tuulida yaaqtoolo oo ka noolna ilaahay sanadkan anka xamdiina waana anka shukriina waxaad ka mid tahay dadka beerrileyda halkan ku nool bal ka waran nolosha ka jirta tuulada yaaqtoole tuulada yaaqtoolo barwaaqa caaran nabadgelye maasha allah waa ka sugan anna oo eh maalinmadii ahaa beerta yaaqtoole ata beer barwaaqeen ata ilaahay xamdishay may ka tacabay geley basal barbarooni kabsar eleen bayturaaf koosta ilaahay xamdishay babaay oo lama bool iyo konton geed eh ilaahay xamdishay bahan caarugu nyaanya sansan degir bocor falilaahi alxamdu antaasaa ka tacabi ilaahayna nasiy caaran barwaaqo eh bal ka waran roobka xagaagaha ee ilaahay subxaana wa tacaala nagu galadeystay sidee u faa'iidaystay aad ahaantaada ana ahaantay ilaahay xamdiyey beer faylla yaa ka lahaa beerta badiidiya tacbadi ilaahayna waa ka xamdiy waana ooguulsii sanad caaran eh barwaaqo leh ilaahay laka xamdiyo haysana fasalka unaniinbahi kuunya barow suuqa ganacsatahan yuu ba'ansaadi beero badirsho aamas alxamdulilah habuugsho ambuuladiyo daanqidiyo walsoorun ku hayna ilaahay nicmadiis walka ka dhex noola suuskii la beeqay koofkii gaajadii falilaahi alxamdu ilaahay nicmadiis siyanoo ka dhiidi insha allah hatana may rajaacna in ilaahay barwaaqo tanku faylalayna siiya alxamdulilah ka macalimadii ahaantaada goormaad bilowday tacabka beeraha tacabka beeraha shan iyo toban sana ya bilaawi usoo webegan sanadkana talaada la raw biyugurayki iyakoy ilaa wakhtigaas i dhaxdan beeraha taabay ilaahay nabadgelye maasha allah waa inaysiy adduunyada wakhtanna caarangaa isku ata waad khatana abaaraa isku ata ka sabrni waa gartay nin da ayaa tahay waxaad arkaysaa dad kaa yar aad kaa yar boqolkii boqol dhalinyaro ah maantana waddankan ka tahriibaya aadaya waddamada shisheeye iyagoo halkaasi ka raadinaya nolol waa sida ay aaminsan yihiin bal ka waran dadka iyaga ah soo ma arkaan dalkooda dheefta taalla dadka macanaha ilaahay horto xanuunka isaanta la qaadaw isaanta degaasa ilaahay isku le wiil aan hata dhali may rooga meelle raw australia rooga sanad sanadkun ku baxsan iweere may arey aabba how amaalintan may la kulamay unug ciise le rabagarehin ciise walaago boorsado ka jaraan alwaaha a geeligeelayti geekibaadi roogi odayaalka iyaalka ka dhidhiilaan aan soo biayan oo musabar dataan ewa leensheeni boorsado i wardhado ka jaraan a leensheeni ogaawaayey ari hay dhammalaawaari alaan aan oqoqmeyn lahayna afar bilood ku bacda wali unugii hoba madilisi maalagnimo asar i walaabila fafeeri maylare boorsadii oo ka jarta yo meel container yaaloo qashan qubaa idi guriga hortiisa yaalyaala kiridi afar bilood ku bacda lanki hay-adii hay hakanagday mayri gabirte hooyada iyaalka dhali mariney caawi horta marineytama unuga were mayre ciisa kaali haddiib unkooy af ingiriiska kasey ana makasa ankooy mayre haani boorsadii ka jareeno daraad ana kiin dhiibay haqooy insheen unug todob jare ahayte ma ingar walaada insheente waa ma ishidi maha maya hooyadii aan were mayre marin kaali onkoyti hoba koyt mayre wali ka jari boorsadun ka jari alwaahi warqadi boorsadun ka jari sheen kaasarti walahaas walaad in useedi lahaayna madawedeedo argaay miilku baxan ma ishe waayahay adig koo goxonta baxi xafiskii oo qaxootigaas oo yowru ku maamulaya seedi qaabkiya sheegi gabirti xafiska linkuweere maylare marin koy hobaseeti maylare waliisheen walahaas wal iyaallay lin dhiibahayna ma ishe markaasee horta walaagaas kasaaseeda maya walaas malaa'igahayna nuura leere أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلهي كو مغن غن هاي ما إلا ري ما لا يغا هاي نورا لا ري هاي ولا أصدي أدن شان مشارتي أدب بلق أعد داسي أفر بلود مشار من اللي هيدي أدك إنتال والكالة من جروب ما ما دي أدوني كو نغا تمار تكون تارك نركي ميلي الأمي dad walaalaha ee Soomaali diraseen weydiinay oo afar bilood mushlaka shabaay containerkii filigni warqadii u buuratinimay la kali walaaga oo sanko walsan hangan weelan gacan weelan qaarna ku yabeeno qaarna iska rurugan wal silsiladu reeno dehebu reeno katiinaha luguntan ka jar walaan barag barag funaaniyalki ka dhidhiganayaan wal yamiilaha ku bi jey markaas la reerti afarti bilood mashaar milihiidi ka erhaani afarti bilood hatana mashaarka nusaka siyana nusna ko reeban afarti bilood lama bilood oo kala mashaar shoko siyana lama kala ko reeban lowlala qofkun oo walaan una keensheegni malaa'igahaayana nuura la ereeya ada ixtiraamo fanee asturu fanee meel wanaagsan dhaka fana waqtiga hati la roogo ballan oo hati la weero ballan horteen e ilaahyaala la biye ilaahi la keensheegna fadee li ereerti haye marka adahay cantahamkii ku dhiidi dadkii deriskii haayano walaagay asture malinsheedni erte wal ilaahu lilee boorindo oho faadna lahow boorindu liley guri hortis leirto horte walaandhika ertaamay laharinjaay walaag ilaahagil ka siifade adika gafiga leri erti morta dadka oo weydiyaw meelo bawa kahanati sheegaw ani dhali alamuinkayu australia jara marka dadka caaqabada la kulamaayaan kufranamo ee isgaales cibaada laan aakharo xumo antaasle in raadiyaana laakiin dadka muslumiinta ee walaaladaana ee ma in sheega fanay anti waddanka roogaan ilaahay caabudaan kitaab soo qaadadaan sunnada rasuulka raaxaan tacabadaan waddanka waddan gaajama'e waddan dherigu hoba fadaw beeraha hoola ganacsiga soomali malka waysan antaasnii kula qayb qaadadaan antaasa sheega lahay ارسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلو اللقاء markan waxaan u ruqaansaday dhankiyo beeraha ku yaala dalcadda magaalada kunyiburo ee gobolka shabeellaha hoose beerahan ayaa ku jooga fasal ama dalagyo kala duwan ay ka mid yihiin geleyda sisinta digirta iyo dalagyo kale halkaasna waxaan kula kulmay xaaji kuuny oo ka mid ah dadka beeraleyda ah beeraha ku leh dalcadda kunyiburow waxaana uu ii sheegay xilligan waxaa ku yaala beerahooda iyo wakhtiga ay ku soo go'ayaan ugu horeen kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan adiga magaca ku bilaabay magacayga xaaji kuunsa iidheh waa gartay xaaja kuunya halkee joognaa beeraha dabagooday jooga halkee ku yaalla marka hore kuunya barro loki ka yaalan dabagoodiisa halka dheh magaagiyo waa gartay maxaa ku yaalla beeraan gilleey salbok bo'or nyaanya qara salbok boodey sisin wal ak yaalay mal waa gartay goormaad kacbay lama bilood ka hor bal ka waran geleyda meeqasay ku baxdaa meeqasa lagu goostaa gilleey meski bateey markii oo afarta isha aad guud sisheenta markii konton iyo walaago aad burul soo firqiyayd leeda ishan toddobaatan salki uno siyeeton siyeeton sooro gartay bal ka waran ay sintan ka waran bal ayadana sisinta iyan afarta hadaala siyeenta siyeeta sidimar siyeeton todobaata iyo walaa marka eed kulaalka uboobka lahay salki siiba waa gartay maxaa kaad inoogu sheegi kartaa in beeraha aad aqoon u leedahay oo ma ahay beeraha kumid ahay sidii oo beera may fadaayna ta'ab fadaayeen walwaal fadaayeen daawo fadaayeen xifdin fadaayeen sadaaglu ku biyi fadaayeen wal kale ha ziyaad kale ma qaban alxamdulilah maanta waxaad u jeedaa een dhallinyarada soomaaliyeed inay waddanka isaga tegayaan een ay aadayaan wadamada shisheeye iyagoo tahriib galaya ama naftooda haligaya iyagoona ku andacoonaya in ay waddanka shaqo ka waayeen bal ka waran hadalkooda maxaad ku beeninaysaa mayka beenayaaye wanaad lehdo maalmood kadib hunguri halna naki barwaaqayso meesh faday taabo nako horta joogma la galeeki abuuro salbok abuuro sasinki abuuro nakilkooda ma leh kadib waak baawur roro baawur selfadhaw meesh faday insaw bat ada shan kun dolar likun dolar ada bood beertan lam kun am kun shan bol bamba bayd todob kun dolar duurka biyaa gadaashay usan luqto laku gooy maanyaad lak ridi waaki intaa fuulaay warako hasaaraki dhimi on egeesi maykii day ينبطا سوقادو لما جبال فلت ما دولك بربطنب ركضنا يحلو كذاك نشيدنا وجمال الماء يستجدي الوفاء وجمال الماء يستجدي الوفاء beeraha ayaa ka mid ah nimcada uu allah ku galadaystay bulshada soomaaliyeed taasoo ka mid ah waxyaabaha ay caanka ku yihiin dadka soomaaliyeed beeralaydii soomaaliyeed ayaa wajahaya culaysyo kala duwan oo ay ka mid tahay in dowlado shisheeye ay dalka kusoo qufayaan dalagyo kale oo saameyn caafimaad ku yeeshay dadka soomaaliyeed iyadoona magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana markii la geeyoy qudaarta ka soo goodaa beeraha gobollada dalka lagu xayiro waddooyinka caasimadda waddooyinkiina lasoo dhabo eeyo baara qudaarta iyadoona garoonka aadan caddi laga soo dejiyo qudaar laga keenay dalal shisheeye kuwaasoo ay ka mid yihiin dowladaha turkiya iyo kenya oo dhibaato badan ku haya ilihii dhaqaale ee ugu lahaa dalkan طري حبا وطهرا يا سماء واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أنبللات أرضنا بالغيث عادت للصفا رحمة جاءت حديث عهدها بالإله فيا هناء وشفاء نرفع الكف إذا ما أمطرت فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا waa hagaag idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa dhegaystayaal weli maqlaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaanu kuguda jirnaa markaaneh aynu aadno dhanka iyo gobolka jubbada hoose waxaa magaalada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ka dhacday munaasabad ay diigu kala qaadanayeen laba beelood oo walaalo ah oo kale ah beelaha mudullood iyo dabare darawal u dhashay beesha mudullood ayaa si kama ah waxa uu gaari u jeersiiyey wiil u dhashay beesha dabare waxaana maxkamadda islaamiga ah xukuntay diyo dhan boqol neef oo geel ah hase ahaatee dabare ayaa walaalahooda mudullood u cafiyey labaatan neef oo geel ah lacag ahaan waxaa lagu qiimeeyey siddeetanka neef ee geel ah siddeed iyo labaatan kun oo dollar horey mudullood waxay u bixisay siddeed kun oo dollar maanta waxa ay bixisay lacag dhan toddoba kun iyadoona bil kadib lagu wado inay bixiyaan saddex kun oo dollar inta soo hartay oo ah toban kun oo dollarna waxa ay bixin doonaan dhammaadka sanadkan insha allah haddaba waxaa munaasabadda goobjoog ahaa labada dhinac iyo odayaasha dhaqanka ee kala tirsan qabaa'ilka dega wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay wakiilka suldaanka beesha mudullood kaasi oo goobta ka sheegay lacagta ay wareejiyeen anoo ku hadlahayo magaca beesha mudullood ahna wakiilka suldaanka beesha mudullood waxaan mataqaanaayay diyo nugule beesha dabare waxaan ilaahay rabi diidan hadda ka hor wiil uu dilay baabuurkii uu kirishbooyi ka ahaa diyadii markaan fadhiisannay waxaan ku heshiinay lacag dhan labaatan iyo siddeed kun oo dollar sidaa daraaddeed lacagtii waxaan hore oga bixinnay siddeed kun haddana maanta waxaan inaan wareejiyo aan diyaar u ahay toddoba kun haddana waxaa ii dhiman lacag saddex iyo toban kun ah waxaan ku heshiinay bisha safar in saddex kun aan bixiyo midda kalena waxaan ku heshiinay bisha arafo ee soo socoto inaan bixiyo haddii aan la diidin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wakiilka suldaanka beesha dabare oo sheegay diyada ay qaateen iyo inta u dhiman alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam inaansaga bilaabo midaaki ibraahim xuseen aymoyselere hadda ka hor walan yar una agi walan baabur barbarasi baaburka kayo habaan injeede lankii usoo jiteeshan waa baabur meelan ka saadan baabur kale meelka dhiigoodii marka dhiigadii usoo ka jaar dhiigadii la harbiheen baabuurkii ku oofeen markii baabuur ku oofeen la fasaxay waa baabuurkii dareeri yarkii intii baabuurka la salalharbi waa jidka meel dhinaas aga dhiifadi marka yarkii baabuurka wadi usoonku warqabna waa baabuurkii yarkii barbarasi yarkii gacantaadoo ka bay horta ilaahay meeshoo ka sababay marka un iyo reer walaal reer mandulood waa isla fadhiisanay nimankii reer mandulood iyaguna isla fadhiisanay gaari boqolka neef agu hiilankii walaalka agi maxkamadda islaamka xukuntii woo meen ireenaana codsadeen labaatan neefo on dhaafni labaatan markii in dhaafni siddeetan woo meel laga dhowiyaa siddeed boqol iyo konton doolar lacagta guud meel naga tiyaa labaatan iyo siddeed kun marka akay lama kun lacagoo na siisan lama bilood ka dambena lix kun lacagoo na siisan laba iyo toban bilood oo saga wareegti aan rafaday haanka naga dhammaati naga dhammaati woo meeka ee dunida toban kun lacag agna siisan marka tobankii waa toddoba kun lacag ag haanka naga siisan bil kadib soddon bere kadibna mee kusugu heshnaa lacag saddex kun awa kusugu heshna mee dhimanaa toban kun kale dhiman aan rafaday aan rafad haanka naga dhammaati aan rafadee dulxaj koowge waa toban kun lacag ag si fidna haddii ilaahay idam allana deertis intaas kadib waxaa munaasabadda goobjoog ahaa aabbaha dhalay wiilka horay shilka gaari ugu dhintay wuxuuna sheegay in si cadaalad ah oo u dhacay xukunka macnaha waxaan ahay wiilkii aabbihiisa wiilka la dilay maxkamadda jamaame ayaan joognaa waxaan halnala soo wareejiyey koodii hore waxaan qaadannay siddeed kun carafadan hadda waxaan lahaynay toban kun tobankii kun hadda nimankii reer muduliyud waxayna siiyeen toddoba kun toddobadii kun toban kun saddex kunna waxaan qaadanaynaa soddon beri kadib si cadaalad ayaan wax u qaadanay waana la dhexal siiyey ninba qaybtuu lahaa ayaa la siiyey maasha allah suldaan maxamed cabdi duuba suldaanka beesha wardaay ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa goobjoog ahaa munaasabadda diyada lagu wareejinayey wuxuuna u mahadceliyey labada beelood ee walaalaha ah awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh halkaa inagu soo kulmiyey maanta kolley waxaan ka qaybgelaynaa ama aan joognaaba walaalaha mudulood oo bixinaya diyo ku wareejinaya diyadaasna walaalaheenna dabarre meesha lagu wareejinayana waa gobolka jubbada hoose kolley arrintaas ilaahay subxana wa tacaala ayaan ugu mahad celinaynaa uma waxaan mahad buuxda u celinaynaa xarak tushaab almujaahidiin iyo sharciga allah subxaana wa tacaala maanta oo lagu dhaqmayo allahna wuxuu leey walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli albaabi lacallakum tattaquun ilaahay baa mahad iskale aan la soo koobi karin dadka waxaa ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey ehlu damka saddex ayay leeyihiin saddexda mid ka mid ah inay diyo qaataan inay cafiyaan inay dishaan maadaama hadda kama uu arrinkan ku dhacay walaalaha dabarre kheer allaha siiyo waxay qaateen inay diyo qaataan ilaahay sharcigiisana ku qaataan siday sheegayaanna alxamdulilah rabbialcaalamiin feeski hore way qaateen lacag siddeed kun ay qaateen feeskii labaad isagana lacag hadda toddoba kun ay qaadanayaan bil kadibna waxay qaadanayaan lacag saddex kun oo u dhiman haddana toban kuna u harayso waxay ku ballameen sanadkan ku dhammaada inay tobankaa kale qaataan gabagabadii suldaan naxaydar oo ah suldaanka beelaha direed ayaa isaguna ka hadlay munaasabadda wuxuuna tilmaamay inay nimco weyn tahay isku xukunka shareecada islaamka
allihii maanta na gaarsiiyey inaan kitaabkiisa iyo xukunkiisa ummaddiisa lagu dhaqo oo maanta dii ay ku kala qaataan allihii na gaarsiiya u mahad celinaynaa maanta waxay taagan tahay inaan kitaabka ilaahay wax lagu kala qaato xuquuqdii ciddii laheedani xaq ay u qaadato la siiyo si wanaagsan oo qalba furnaan ay ku qaataan ciddii xaq lagu lahaayani ayakana xaqooda ay u gutaan si ilaahay cabsigiisa ah iyo waajibaadkii ilaahay soo dejiyey wiilka ku kalsoon inaa xaqii iska gudaan as ilaahayna gaarsiiya allahaasa u mahad celinaynaa mujaahidiintana ilaahay ha xafido wixii dhimin wadanka ka dhimin ilaahay gacanta ha ku soo celiyo oo mujaahidiinta sidaasaa leenahay maadaama odayaasha dhaqanka jubbada hoose aan nahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل